بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في العقيدة waxaan isku dayayaa inaan sharxi karo ama wax ka idhaahdo mawduuca ku saabsan alfaaxisha alfaaxisha waa eray xuma oo dhankooda laakiin aad moodo qur-aanku inuu si gaara ugu sii calaamadiyey xumaha qeyb kaloo kasii mid a oo ah waxa zinada loo yaqaano allana subxaana watacaala uu qur-aanka ku leeyay walaa taqrabu zina inahu kana faaxishatan wasaaa sabiila ilahi wuxuu leeyahay zinaha samaynina lama odhan waxaa la yidhi ha u dhawaanina zinadu diinta islaamiga waa waxa aada ugu foolxun dhaqamada bini aadamka waa waxaad ugu liita waa astaan lagu garto ummadaha sii socda ma aha markaan leeya waa astaan lagu garto ummadaha sii socda aragti islaamku uu qabo oo qura ee waa aragti runtii dunida maanta dhammaanteed taalla kastoo laga yaabo in dad badan isweydiiyaan oo haddaa sawtan aada ugu badan wax ka qabad baa loo daran waayay yani mabda islaamiga mabaadiida aan ahayn wax ka qabad ayay u garan waayeen saasi daraadeed bay waxay ku dhawaaqayaan saaxiib qura yeela ama gabadhu saaxiib qura ha yeelata ama tan ha yeelata laakin iyo qofku taltallaabin saa daraadeed baa qaarkood qawaaniintoodii waxay ku dareen in la mamnuuco in rag ama dumar la gado oo ay yani galmada rag iyo dumarka ka dhexlay inay wax lacag lagu kala gadan kara inay noqoto dalal gaaleed oo caano aynu naqaano xataa kiina gumaysan jira ingiriisku uu kamid yahay ama dalal badan oo reer galbeed kamid ay kamid yihiin caalamalislaamina waxaad moodaa dacaarada ama xumaha caynkaas iyo in la gado qaanuunka ka yaala marka laysku wada daro kuwii faransiiska iyo talyaanigu gumaysan jireenna waa fasax kuwii ingiriiska iyo noocyaadka kala gumaysan jireenna waa mamnuuc si kasta ha noqoto ilaahi subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamay inuu sheegay ina faaxishay dabeetana ha samaynina baa ilaahay yidhi subxaana watacaala bal ha u dhawaanina shayga xumihiisa waxaad ka garan kartaa cuquubada alla saaray subxaana watacaala inta laagtay qof bini aadamo laydhaha dhagax lagu dilo wax kafool xumi ma jiro yani waxaynu naqaanaa qofka zaaniga muxsinka ah shareecada islaamiga waxay qabtaa haddii lagu cadeeyo in dhagax lagu dilo ka dhalinyarada in la karbaasho labaduba waa shay zajriga ama in qofka laga hiifo waxanoo laga reebo waxa u dheer inay yihiin qofka oo la liidayo ama camaliyadan waa camaliyad aada u foolxun waayo bini aadamka jiritaankiisa wuxuu ku salaysan yahay ama taranta bini aadamku waxay ku salaysan tahay guri la dhiso zinadu se waa mutca waa raaxo la raadinayo oo aan la rabin in mas-uuliyaddeeda la qaado yani islaamku wuxuu ogoliyo keliya inay dadku guri sameeyaan oo gurigaasi mas-uuliyadiisa ay qaadaan oo dhashiisa ay tarbiyeeyaan oo iyagu ay kaga koobnaadaan xumaha dhammaantood zinaduna waa intaaba cagsigeeda zinadu mujtamacay ku badato guurkaa yaraada inta isguursataana wuu dila walidalik baa maanta galbeedka waxa u caana wadano badan oo galbeed kamida waxay idhahdaan furitaanku waa boqol kiiba konton yani laba guro kastoo la dhisa mid baa dula waxay dhahdaa khiyaanada rag iyo dumarka udhaxaysa wadanada qaarkood waa boqol kiiba sideetan taasi waxay sababtay bay leeyiin inaana suurtagal ahayn inkayraba jiraan in wadan dhani bilaareero uu noqdo waxay sababtay in wadan dhan la yidhaahdo qof askari loo qoraan la waayo dabeeta ay sababtay in la yidhaahdo hoos ha loo dhigo waxyaabihii askarka lagu qaadan jiray markii la waayo yani qadiyada tan cid ka soo bixi karta ayaa waxay noqotay war waxaynu haysano aan wax ka qaadane wixii inoo ahaa xadka ugu hooseeya ee qofka caafimaadkiisa lagu qiyaasi jiray horta looga noqdo waxaa la yaqaanaa inay zinada iyo faafista xanuunku nooc kastaba xanuunada faafa inay wada socdaan sia daraadeed ba waxa la dhaha markastoo zinada ay sii badataba dunida xanuunada kusii bata iyadoo oo maanta dunida loogiya in technology badan iyo medicine badan iyo dawadiisana badan lala helay wixiiba dawo la helay waxaa laga sii dhaxlay inuu xumaha kani sii bato ama se xanuunadu inay sii bartaan bale kuwuu nabigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam inay soo baxaan ku tilmaamaya inaanay umadi ku dhicin zinadatan oo aanay ku faafin ilaa iyo ilaahay wuxuu ku itixaama xanuunaan kuwoodii oo ay aqoonin xanuunada zinada laga qaado qura waxaad moodaa dowr kastoo bini aadamku mid wax yar ka fartaba mid cusub inaan la keeno oo kii hore kasii gedisan ama kasii faafin waxay nagaga filan zino sida alla uu fogeeyey ilahay wuxuu leeya azani laa yankixu ila zaniya aw mushrika wazaniyatu laa yankixuha ila zanin aw mushrik waxurima dalika cala lmuminiin waxaa la israaciyey gaalka iyo zaniga markaasaa la yidhi ninka zinaysta ma guursado gaalad iyo zaniyad mooyaane gabadha zinaysataana ma guursato baa la yidhi zaniyad zani nina ah iyo gaal mooyaane waxaad moodaa in lagu walaaleynayo nafta sida ka muuqata labadasa waxayna kaga filan xumaheeda zino saaxumo uu alle subxaanahu watacaala ugu tilmaamay inuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam laa yazni zani xiina yazni wahuwa mumin ma zinaysto ka zinaysanaya waktiga uu zinada ku dhacaya isagoo mumina waxayna kaga filan inaynu garanno inay ka mid tahay macaasida ugu waaweyn ama kabaairta la yidhaahdo inay ku jirto bal eh inuu ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa ku tilmaamayo qofku zinada uu ka dhowrsaday inay cibaadaadka ugu waaweyn ka mid tahay ee ilaahay ambiyo ku ammaanay ee dumar ku ammaanay yani waa labada shay siay u kala fog yihiin qofka zinada ku dhacaya qof ka dhowrsada kii zaaniga aha marka wuxun alla ku sheegay ka ka dhowrsadayna ilaahay wuxuu tilmaamaya inay tahay cibaado aad u dheer walidalik baa ilaahay subxaana watacaala nebi yuusuf wuxuu ku ammaanaya inuu leeyahy rabbi sijnu axaqu ilaya mima yadcuunanii ilay waxa la kala dooransiinaya xabsiyo zino dabeetana wuxuu leeyahay ilaahayow xabsigaa dhaama waxaa laygu yeedhaya zinadii wuxuu ka doorbiday xabsi ilahina subxaana watacaala markaasu wuxuu leeyahy wakadalika makanna liyusufa fi lardi yatabawau minha xaytu yashaa nusiibu biraxmatina man nashaa walaa nudiicu ajra lmuxsiniin baa laleeyahy subxaana watacaala waxaynu garan karnaa ilaahi subxaana watacaala gabadhuu qur-aanka ku ammaanay gabadha waxa ilahay tilmaamay inay karaamo lahayd waxa la tilmaamay iyadoo masaajidka iska fadhida ama meesha lagu cibaadaystay iyadoo iska joogta inay raashin heli jirtay gabadha karaamaadka tirada bani uu ka dhacay oo ah gabadh iyadaa shaqatidin raashinkeeduu diyaar ahaa jira waa maryama ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku sifaynaya wamaryama bnata cimraan alatii axsanat farjaha dhammaan waxa alla uga dhigay inay dhowrsanaatay waxayna kaga filan zinadoo laga dhowrsada yani khayrka ay leedahay ama ammaan waxa ugu filan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo toddobada maalinta qiyaamaha ilaahay uu hoostiisa geeyo ee hagka hela inuu ka mid ahaa imaamka caadilka ah ninka dhalinyarada ee cibaado ku kobca iyo rajul qalbigiisu uu masaajidka ku xidhan yahay laba qof oo ilaahay dartiisu jeclaaday wuxuu nebigu kuu tadabeeyey calayhi salaatu wasalaam ama kuwaasi ka mid ahaa warajulun talabathu imra'atun datu mansab wa jamaal faqaala inii akhaafu allaha nin ay gabadh qurux leh iyo mansabba reer ka dhalatay ama wax lagu maamuuso gabadh wadata quruxna wadata intay u yeedhay ku yidhi ilaahay baan ka cabsanaya yani qofka zino inta loogu yeedhay yidhi war ilaahay baan ka baqaya anigu subxaana watacaala ayaa waxaa laynoo tilmaamayaa qiyaamaha marka cadceedu soo dhawaatay dadku naftu haysato kuwa hadka helaya inuu ka mid yahay bale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu tilmaamayaa balaayooyinka dunida waxyaabaha ilaahay lagu weydiisto inuu kaado kor yeelo inay ka mid tahay dhowrsoonidu qofka muslimkii zino ka dhowrsooda walidalik baa saddexdii nina godka ku dumay ee dhagaxoo albaabka ka fuulay ee iska qaadi kari waayey midba waxbuu ku beriyey alle subxaana watacaala mid waalidka oo uu samafalaba alle ku beriyey dabeetana ilahay baa inka fujiyey midna oo ah kaynu u soconaa wuxuu alle ku beriyey subxaana watacaala inay jirtay gabadhin adeertiya oo qurux badnayd oo weyn badan raadiceeyey oo diiday oo dabeetana ilaahay berigii dambe abaar riday oo gabadhiiyo beerkoodii abaar ku dhacday hooyadu wax weydiisanaysa ay u timi oo uu yidhi haddii aada sukay dhiibto un baan adduunku siinayaa oo u siiyey boqol iyo labaatan dinaar oo dahab boqol iyo labaatan dinaar oo dahab waa in ka badan nus kiilo dahaba waa shan boqol iyo toban garam oo dahaba ayuu siiyey dabeetana gabadhii markuu isiri u tag ayay aabkiisa waxay tidhi war waxaan alla kuu banayn ha samayni kadib ayuu ilaahay xasuustay marka ilaahay xasuusta iskaga digay iyadii iyo dahabkeedii ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku baryay ilahu godkaa nugu dumay dhagaxu na saaran yahay adiga dartaa baan uga tegay zinadaas ilahu dhagaxaa nagaga fay ilahay baa kaga fayday subxaana watacaala yani waa balaayooyinku markay dhacaan waxyaabaha alla lagu baryo waxaa kamid ah inuu qofka muuminkii zino uu ka waabsaday waxaan leenahay zinadu waa waxa aada foolxun foolxumaanteedu waxay gaarsiisantay xaduu nabigu calayhi salaatu wasalaam mubaayacada ama ballanka markuu qaadayo saxaabada gaar ahaan dumarka ay baycadooda ka mid ahay waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam leeyahay cidda ka ii ballan qaata inuu ilaalinayo afkiisa iyo farjigiisa anna waxaan u ballan qaadayaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inuu janno helayo zinadu waa wax aada u liita oo nolosha dhammaanteed ku liita walidalika saa iyadoo quri xad ma laha ee agmarmarkeeda xataa xad leh waxa uu qur-aanku tilmaamayaa xad lqaadif alqadfu bilfaaxisha qofka qof zina ku ceebeeye markhaatiyu waaya xataa in kaa la dhangadaynayo kaa laftiisu inuu kamid yahay kuwa yawma la dhangadaynayo maadaama zinadu ay saasi fool xun tahay waanay nolosha marnaba ku hagaagsanayn oo caafimaadka bini aadamka ay wax badan yeesho oo amraad iyo xanuunada faafa iyadoo ay sababta koowaad ay ku faafaan kamid tahay oo ciqaabta alle waxay kusoo degto ay kamid tahay oo ay kamid tahay waxyaabaha reer magaalnimada dhammaanteed gurta ka gooya umadima jirta ba la yidhahda xadaaradihii burburay ilaa iyo waxay caan ku ahayd markay sii dumayso waxa lagu yaqaanay wuxuu ahaa in dumarku fasahaadaan oo riwaayaadka iyo qaawanida iyo qurunkaasi u bato waxay astaan muuqato u ahaan jirtay taariikhda bini aadamka dhammaanteed waxa la hayo daraasaadka lagu sameeyey inay ummadaasi ummad gebi kasii dhacaysa oo sii dumaysa ay tahay ida waa astaamaha lagu garto way astaamaha lagu garto bini aadamku inuu dumayo waxaa kamid ah inuu guri dhisnaan kari waayo waayo haddaan guri jirin umadima jirto ummaddu waa guryaha su tegay guryuhu hadday dumistoodu badato maxaayed waxa weyaan ummadu ma jirto hadday zina badatana waxa weyaan macnuhu guri ma jiro hadii zinadu badato rag iyo dumarkuba zinadooda ay bataan is-aaminkuna wuu dhimanaya in guri dhisnaadaana ma dhacayso walidalik ayaa ilaahay subxaana watacaala wuxuu ina faray inaynan zinada u dhawaanin inaynan u dhawaanin macnaheedu maxay tahay waxay tahay dhowr shay buu islaamku diiday wax quluubta dadka ku saabsan oo waxa koowaade qofka bini aadamka hogaamiye ah oo ah iimaanka iyo islaamnimadu qofku haysto oo alla kacabsi u raaco oo qofka mu'minkii dareemo in ilaahay ka koreeyo wax kasta uu samaynayaan in alla arkayo subxaana watacaala ilaahayna cid ka kayro badan aanay jirin waa ku xadiidkii bukhaari nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam ya ummata muxamed ya ummata muxamed ma axad akyaru min allahi an yaraa cabda qawaamatahu tazin ya ummata muxamed low taclamuuna ma aclam labaxibtum qaliila wala bakaytum kaiira idan qofka mu'minka ahi inuu dhowrsanaado oo iimaanku uu dhowro waxa kaloo islaamku uu jideeyey islaaxulbaatilka in la sameeyo iyo in qawaaniin cuquubaha loo dejiyo iyo tadaabiir wiqaaya ama ka hortag preventions waxyaaba lagu joojiyo oo kale inay jiraan zina istaagi maysa inaynu saddexdan samayno mooyaane daynu rabno inaynu zino joojino laakiin aynan rabin inaynu raacno qawaaciddu islaamku u dhigay si zinada loo yareeyo ama loo joojiyo ma joogsamayso bale gaalo masalan watrump markuu zino utaag waayey ee waxay yidhahdeen war balaan sii daynin hala fasaxo haddii la fasaxo yidhahd wax dadku markuu ka bergesanka ka keeno waxa laga yaaba in la ka daayo qaanuunyahankooda wuxuu qaatay tafsiirka odhanaya laba qof oo baaliqa oo qaangaadi hadday isu tagaan inaan waxba laga qorin ay saas iska ahaato laakiin zinahiisa laga dargay lama fadhiisane xuma dhammaanteed bay usii tallaabeen waxaa soo baxay rag ragga koran waxaa soo baxay zinadii markay dhammaatay iyada la dhameeyey inay caruurtii baxsan weydo wadano dhan baa maanta jira oo aan ilmaha lagu aaminin xabaanada la geeya meesha yar carruurta lagu xayaarsiiyo ilmaha hadaad geyso waa khatar wuxuu yahay la koro oo macalinku foro weliba yani wax laga dargey markaa ma jirte waa lasii dabaqayo haatan bay leeyihin maxaynu samaynaa marka idan xumuhu ma laha meel uu isku daago haddii aan marka hore waxa joojinaya la samaynin waxa joojinaya wuxuu yahay islaamku zinada qaanuuniga ee qaanuunku uu xukumo iyo zinada akhlaaqiga ee akhlaaqda ku foosha xulle waa kala nooc zinada qaanuuniga ahi iyadu xuduud gaara bay leedaho marka ficlada nooca u dhacday intaasoo markhaati la helo ama uu qofku isagoo qiraala u yimaadunba xuduudda lagu ogaa laakiinka kale oo ah wax allaaliya wixii keenaya in waxaasi lagu dhaco ayuu nabigu rabay calayhi salaatu wasalaam marka koowaad walidalika waa xadiidkii bukhaari nabigu wuxuu ku tilmaamaya indhuhu inay zinaystaan zinadoodu waa daymada buu nabigu yidhi gacmuhu way zinaystaan wa zinahuma albatsh waa qabashada iyo taataabashada qadimadu way zinaystaan oo waa socodkanu qofku dhanka xumaha usii socdo waxaa zinaysta buu nabigu ku tilmaamaya carabkaa zinaysta oo wahaantaa wahan qalloocan iyo wakan qariban qalbigaa zinaysta buu nabigu leey calayhi salaatu wasalaam oo waxa kan doona dabeetana aakirka ayaa farjigu ama u rumeeya ama beeniya idan zina hadii la rabo in la joojiyo waa in la joojiya muqadamaadkeeda waxyaaba ay ka bilaabato ko waxyaaba ay ka bilaabato waxaa kamid a daymada in raggu dumarka daadaawada ama dumarku ragga ay daadaawadaan dadka xumaha ka shaqeeya gaar ahaan markaan galbeedka idiin tilmaamo dadkooda xumaha ka shaqeeya waxay ogaadeen ishu inay warar khatara tahay saasi daraaddeed waxay garteen meelahay lacagta ugu badan ka samayn karaan inay tahayba dadku mar haddaan caqiida xidhaynin in xuma la daawadsiiyo walidalik ba waxay sameeyeen aflaam xumaha laga daawado tv-yo xumaha laga daawado jaraaid belayboy iyo wax la nooca la yidhaahdo xumaha laga daawado wuxoo dhan waxay isugu geeyi waayo waxay ogyahin qofku hadduu isha waxa ku badiyo inuu wadada tan wadda uu qaadayo ay tahay ilahina subxaana watacaala wuxuu ina leeya qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dadka mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa baa alla leeya subxaana watacaala hoos ha u rogaan indhahooda ishu waa khatar haddaad la faahfaahdo walidalik ayaa nebi yuusuf gabadhii boqoradu boqorku qabay markaynu guraysay ee uu diiday ee dumarkii kale ceebeeyeen ay yidhahdeen inan yaroo addoona bay raadacaysatay waxay yidhaahdeen waa tii casubada u samaysay yuusufna meesha soo taagtay markay arkeenna ilahay wuxuu leeya akbarna waqatacna aydiyahun waa weynaysteen oo gacmahay isgoogooyeen baa la leeyahy ilaa yay ka yidhahdeen waqulna xaasha lilahi ma hada bashara in hada ila malakun kariim idan ishu waa khatar nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixu muslim warinayay jariir ibnu cabdillahi albajali wuxuu nabigu u tilmaamay waxaan weydiiyey buu yihi daymada koowaad ama daymada qofka ishuu qaaga dhacdo dabeetana wuxuu igu yii buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam mid dambe ha ka dabageyni ama mar labaad ha eegi si ay u yaraato wuxuu nabigu yihi war waxaan idin faraya wadooyinka ha fadhiisanina wada hadaad fadhiisatunda dadkaa daadaawa waxay yidhahdeen ilahi rasuulkiisiiyo meerahaasi waa majaalisteediiba waa meelahan kuba shira isugu nimaadno wuxuu ku yidhi hadday diideen inaad taa daysaan wadada xaqeeda siiya waa maxay bay ku yidhaahdeen xaqu iyo xaqa koowaad waxa weeyaan buu nabigu yihi ishiinoo aad dhowrtaan iyo migtoo aad dadka ka daysaan salaantoo aad radidaan xumahoo aad dadka ka reebtaan samahoo aad fartaan waxaan leenahay ishu waa sahm aada u khatara haddii la rabo in zine la joojiyo meesha koowaad ay ka bilaabantaa waxa weeyaan in daymada la yareeyo haddii la rabo zine in la joojiyo meesha labaad ay ka bilaabataa waxa weyaan in stowska la joojiyo gaar ahaan dumarka haweenta wax kastoo kamidi ragga wuu soo jiitaa haweenayduna way qurux jecesha waman yunashau fi lxilya wahuwa fi lkhisaami hayru mubiin ba ilahay ley laakiin waxa haboon in gabadha muslimadii ay asturto oo aanay isu soo bandhigin sidii dadka gaalada isu bandhigaan ilahay baa wuxuu qur-aan ku leeyay walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati luula waa calaamaadka astaanta afartee lagu garto ummadda gaalowday ayuu ka mid yahay reer galbeed waxay kala ogaadeen ama dadka xubaa ka shaqeeya waxay kala ogaadeen in maadaama modelku dad engineer niman la yidhahda ka fakero reer galbeedka nimanka ugu lacagta badan la kamida oo ah dabadbaadka ugu qurux badan tu si loo qaawiya mid garabka la jaro mid dabada la jaro mid adika la jaro mid kubka la jaro maraba meelba la jaro waayo waxa la eegaya un gabadhaasi meesha ay u qurux badantay gabadh kasta si ay usoo bandhigi karto inta quruxdeedu markaasi ay sheegayso waxay u sameeyeen sneaking iyo waxaan laismarmariyo inta ugu badan la jirka biniaadamka waxbay yeeshaan laakiin waxaa looga jeedaa qofkaa maraya in ishiisu markiiba ay qabatay usoo jeesto dabeetana mid lagu caseeyo mid lagu madoobeeyo mid lagu gariiniyo mid sidoo kale loogu bedelo mid dheeha lagu qaado wuxoo dhamina waa wada qoysi cosmeticsu inta ugu badna waa qoysi laakiin qoysi kasta haatee waxaa looga jeedaa in dadkan lagu soo bandhigo waxyaabaha kaleo loo baahan yahay in laga tago waxaa kamid a fitnat lisaan rag iyo dumar inaanay sheeka wadaag badan yeelan ama farsamada soomaalidu haasaa waxaa ku tilmaamtee tirada badan le waa mamnuuc bale waxaa mamnuuca hadallada qaarkood ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamaya in itaqaytuna falaa takdacna bilqowl fayadmac aladi fii qalbihi marad haweenkii nabiga isagoo alle la hadlaya subxaana watacaala ayaa ilaahay leeyahay hadalka ha jajabinina waa dumarkii daahirkii nebi maxamed qabay calayhi salaatu wasalaam ayaa alla leeyahay hadalka ha jajabinina yaan kuwa qalbiga ka buka idin soo dooranin gabadhu waxaa haboon inaanay si micmiica u hadlay waxay yidhaahdaan axad alculamaa ilmuaakhiriin baa wuxuu yidhahdaa luqat liqtisaad in lagu wada hadlaa fiican laba qof waxay waxkalaysanaysa iga gad iyo kaa gadimaya imisaad iga siinaysaa wax iga gad waa hadal aqalqalooc ku jiro ka taagtaagen laakiin koow iyo inaad erto xun iyo inaad simxaad sheegtaydo hadday badato inkaar baa daba taala yani waa falaa taqdacna bilqawli fayadmaca aladi fii qalbihi marad waxaa haboon maadaama la og yahay hadalkaa jirjileesan iyo waxa la noociinayiin wax qalbiga bini aadamka raad badan ku yeela ayaa waxa ka shaqeeya ummad dhan oo dadka fasahaadisa waa dadka wax qora iyo dadka fanaaniinta la idhaahdo heesa iyo waxa kanoo dhami intooda kawar kale mooyaane inta xume waxay ka shaqeeyaan nin baa naag jeclaaday naag baa caynka nin ku tiri nin baa warkuuba waa intaa naag baa la jeclaadaiyo nin baa la jeclaaday bulag iyo noofaladan iyo waxaan la akriyo waxaan oo dhame luqatularaami heblaaya halkan soo martay iyo maxaasay ku tiri intaasaa ku qoran waayo waxaa la og yahay qofka bini aadamki beel uu jilecsay inay kamid tahay saasi daraadeed waa keenanaysa meel lacag ka samaysmayso idan ilahina qur-aanka wuxuu ku leeyahy in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira kuwa rababa alla leeyahy subxaana watacala in xumuhu ku faafo dadka mu'miniinta ah waxay leeyihiin cadaab kulul adduun iyo aakhiraba baa ilahay leey ilahay baa ugu ballan qaaday inay cadaab kulul adduun iyo aakhiraba leeyihin waxaa haboon markaa haddaynu rabno in zina laga tago in waxaasoo dhan la joojiyo in la joojiyo xataa fitnatu sawt maaha fitnatu lisaan sanqada in gabadhu joojiso sanqadu waxyaabaha ragga lagu soo jeediye kamid gabadhu wax kasta ay samaysa ninka wuu soo jeedisaa ولذلك أي إلى يحلى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن هوانكو يا عقا حبوك كنت من بايل أيد يا لورو غانين يعني يا عقا كنت من سيدة كان هو موجن وحيا وخلقال كأيو دهت يو حيب بمدى وانك ولا كل حدا شري فالقلبات كتاس بيو غادين قفك بن آدم كا أما داران هوانكو سنقلو زينة وحبرا kasta haweenka o dhan waa qaraafa xagga hoose waxay ku leedahay quraarada yar ama wax yar sanqara innaga dhul ciidaynu maraa laakin galbeedka markaad joogto nin hadduu ku agmarayo weligii sanqari maayo maqlimaysa haween hadday laba kilomitr ku marayso qorqorabteedaad maqlaysaa waa sanqar loogu talagalay in lagu yidhaahdo haanada halkan haween baa maraysa ee daymo walidalik baa kab kasta ama ha gaabnaato ha dheeraato waxay doonto ha noqoto kabta dumarka ee galbeed lagu qaataa sanqar bay leedahay kamaha ragu laakin sanqadha male waxay garteen gabadha socodkeeda iyo sujabiskeedu inuu wax badan soo rogayo markaasee u sameeya kabaha dhaadheer kabaha dhaadheer ma taqaanaa macnaa ku jira wixii qofku kab gaaban markuu qaato cagtoo dhan bu dhulka la helaa faraha ilaa cirtaasku mar dhulka taga dabeetana qofku balansi buu noqday yani jidhkiisu wuu isu dheeli tirmaa ma leexleexo laakiin qofka kab kala dheer haddaad u geliso waxa ka lumaya baalaan kii ilaahay ugu talagalay dabeetana wuu leecleecay leecleeca loo dawnay haweeneydu markay meesha martay inay yaro leecleeco waayo leecleeceedaa la rabaa inuu wax soo jeediyo kabtan dheer falsafad kama ka dhamaysa ma jirto waa dada raba in wax la fitneeyo w idan waxaan leenahay waxa loo baahaya fitnatu sawt dhammaanteed in la joojiyo oo haweenku iska daayaan qurqurufta iyo kuwa dhaadheer iyo kuwa kala khawaarsanaya o dhan waxaa loo baahan yahay caafimaadkana waa u diray waxaa loo baahan yahay in la joojiyo fitnatu tiib ududgoonka iyo waxaan la ismarmariya waa waraaqo la isu dira iyaguna day gabadhta soo cadcadar saagtaada soo marto gooraadka leeday garin maysa waayo tankaaduba kuwa xaqan uriyo waa qaymoonaysa walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya xataa hadday masaajid ku socoto inaanay isu soo marin maaha tu suuqa ku socotay ta cibaado tegaysa ee masaajidka ku socota isla salaadu jamac soo tuko ayuu nabigu wuxuu ku yihi gabadhii isa soo cadrisaan masaajidka hanageymaya gabadhii isa soo marisan ee cadaray masaajidka haymanin baa la yidhi waxaynu u badanay haddaynu qabno inaynu xumaha joojino inaynu joojino dharka qaaqaawan dhammaantii nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay haween inay jiraan laba kooxood buu nabigu yihi baanan anigu arag waktigiisii oo ahlunaarka ka mid ah laba kooxood oo ahlunaarka ka mid ah anigu weli maan arag buu yihi kooxi waa koox budhadh iyo dangadasidatoo dadka laysa buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam kooxna buu nabigu leeyahy waa haween waxna huwan qaawanna iyagu weecsan dadkana weeciya wuxuu nabigu ku sifaynaya inay waxna sitaan waxna aanay sidan ama maradu maro yaro gaaban ha noqoto intii la yidhi astur aan asturanin ama maro yaro khafiifa ha noqoto wixii ka hooseeyey ay ka muuqanayaan ama noocay doonaysaba ha u noqotay maro dhanna ka go-an dhanna ka xaydan ha ahaato waa maro aan wax asturaynin qofkuna wuxuu buu sidan sameeyaa markuu xayo waayo idaa lam tastaxyi fasnac maa shit ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya waxaynu u baahanay islaamku wuxuu noo dejiyey yani hugu saddex shay buu bini aadamku dharka u qaataa wuxuu u qaataa inuu isku qurxiyo laakiin laba shay oo kasii muhiimsan baa jira wuxuu u qaataa inuu cawradiisa ku asturo oo shay koowaada wuxuu kaloo u qaataa caadiyaat ilxayaa inuu iskaga celiyo hawadan qabowga dhaxanta waxyaabaha kan inuu iskaga celiyo labada kale muhima saasi daraaddeed qofku waa inuu in badan ka fakaraa wixii walyadribna bikhumurihina calaa juubihina markaasaa ilahay u tilmaamaya subxaana watacaala haweenka muslimaadka waxa islaamku uu dejiyey si aanay zinada tani u badanin tadaabiir kaloo kasii horeysa oo ah rag iyo haweenka inaan la isku dhex darin ah raggu inaan iska gelin guri ilaa iyo idan ay dalbaan mooyaane inaad ilaba shay oo kasii muhiimsan baa jira wuxuu u qaataa inuu cawradiisa ku asturo oo shay koowaada wuxuu kaloo u qaataa caadiyat ilxayaa inuu iskaga celiyo hawadan qabowga dhaxanta waxyaabaha kale inuu iskaga celiyo labada kale muhima saasi daraaddeed qofku waa inuu in badan ka fakaraa wixii walyadribna biqumurihina calaa juubihina markaasaa ilahay u tilmaamaya subxaana watacaala haweenka muslimaadka waxa islaamku uu dejiyey si aanay zinada tani u badanin تدابير كلوكس هوريسا oo ah
انتهت المادة المسجلة inaan iska gelin guri ilaa iyo idan ay dalbaan mooyaane inaad guri khaawisto meel ka egtaa inaanan kuu banaanayn xataa guriga haddaad gelaysa inaad isha la raacin marka hore aad albaabka adigoo aan eegin inaad ayar garaacdo waxa alle subxaana watacaala uu manciyey nin iyo gabadh inay meel gaara keligood wada fadhiistaan waxaa la manciyey nimaan gabadha u ahayn maxram u ahayn inaanu keligii usoo gelin oo dumashiga ka waran bay ku yidhaha ilahi rasuulkiisiiyo yani gabadha ninka qaba walaalkeed haduu soo galo kaa ka waran alxamu alxamu lmowt buu ku yihi dumaashigaana geeriya buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam idan ma banaana waxyaabahaas oo dhan waxaynu waxaas oo dhan u tilmaamaynaa u leenahay waxaa layna faray ishu inay dhowrsoonaato inaan keli loo wada safrin inaan gabadhu iscadrin inaan rag iyo dumarku isasalsalaamin waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay fitno ninka kaga daran haween kama tegin buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam gabadh hadday uxayd xaydato nin kastoo caqli badan le inay rumayso ha u badan tahay inayso laakiin hadday ummadda dumarku u hagaagaan waxaad moodaa inta kalena inta badan inay hagaagto inta ugu badan inta kalena inay hagaagto ayay u badan tahay akhwati fi lcaqiida waxaanu leenahay zinada si looga tago waxaynu u baahanay inaynu islaamka si dhaba u raacno waxaynu u baahanay zinada cagsigeeda inaynu fudaydino yani waxyaabaha koowaad ee zinada lagaga tago waxaa kamid ah inuu guurku wax fudud noqdo ummad haddii guurka lagu dhigo oo dhaqan iyo hidde iyo xinta lagu xido uu adkaado macnaheedu waxa weeyaan qofku inuu jiraysto marka in yar oo alla dawray oo naftooda ka adkaatay mooyaane laakiin ummad haddii guurka loo fudaydiyo zinaduna way yaraanaysa walidalika u nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay fankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum waimaikum in yakunuu fuqaraa yugnihum allahu min fadli waxataa kuwiinaan waxaysan u guuriyaba ayuu alla leeyahy subxaana watacaala wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya war dhalinyaroy guursada buu nabigu yihi dhalinyaro ninkii awoodi karo guurso isagaa ishana u roon oo uu qofku ku dhowrsanaanayo diintiisana u roon wax walba uu roonay haddaad taa awoodi kari weyda buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam soonta badsoon zinadu waa habaash waa wax foolxun waa waxaa si keenaya aakhira inaad cadaab gasho waa waxaa si keensanaya in dhagax lagugu dilo ama lagu dhangadeeyo waa waxaa si keensanaya inaad ilaahay naxariistiisa ka fogaato waa waxaa si keensanaya haddaad qof ku tilmaamto in adiga lagu karbaasho waa waxaa si ilaahay leeya kuwa raba inay faaxishadu ku faafto dadka muuminiinta ah aakhiriya adduunba cadaab bay leeyihin wa kasi keenay aids iyo herbs iyo saylaan iyo waxa qurun la sheegayo o dhan xanuunadaasi tirada badan lee la kala qaado o dhan waa ka keenay waa kasi keenay in taariikhda bini aadamka marka dib loogu noqdo dubitaankooda uu sababaha waxalena dhib badan baynu kasoo baxno mashaakil badan baynu u dhahay laakiin inuu noqdo waxaynu alla u abaal gudnaa inuu noqdo inagoo macsidiisa badheed ula dhimaano wax foolxun waa wax laga yaqiiqsoodo in maanta hargeysa u ka bilaabno in la arko aslaam porography xunxun war muslimka iyo gaaladii baa mamnuucday hadda waa kaana alle iyo rasuulkaona rumaysnayn diinna rumaysnayn ayaa wuxuu gartay in waxa kani bulshada baabiinaya markaasuu mamnuucay intii awoodiisa ahayd maanta in la yidhahdo porography ama aslaam xunxun ayaa hargeysa lagu daawada waa yandaro inay noqoto rag iyo haween si sharci daraa u wada dhaqmaya inay soo baxo waa wax aada u liita dhalinyaro fududa inay timaada waa wax aada u liita dayacu waalidku sameeyuun baa muujinaysa haddii dhalinyaro fududoo badan la arko waa dayacay bulshadu samaysay ma jecli inaan in badan akriyo jirokoobyada ama ixsaayaadka galbeedka iyo dhibta dadka mashkiladan cagaha la galay waxay ka kasbadeen laakiin waxayna kaga filan da in ilaahay idinku yihi war way xunta ka taga waxaanan iyada kuwooda idinku akrinaynin nijaasta faafinteedu ma fiicna marka horeba saasi daraaddeed baan uga gaabsanaya laakiin waxaynu awoodi kari lahayn inaynu wax badan ka sheegno oo runtii qof waliba uu ka yaqiiqsoon lahaa wax badan ka tilmaamno ah waxaasi meeshuu dhaxal siiyey dadkii mooday markii hore inay ilbaxnimo ahayd maantana ka hooyayo garan laabtay u xalilaan yani maanta xadkii way dhaafta waxay yidhahdeen laga darko dhan waa laga darki waayey qurun oo dhan baa soo baxay waanay arkayaan wax lagu burburayo inay tahay laakiin xal bay waayeen inagoo muslima oo ilaahay inaga ballan qaaday in qadiyadadan inuu xalkeedu yaallo waanu inaga fogeyn inaynu meel shishe ka doonno maaha yani gaala markay fadiilo wanaagba garan weyday ayaa waxay idhaahdeen warzinada iska dhaafi garan waaye dabeetana waxay idhahdeen ninku naag kudha unaan fulfulo ama xalaal ku fulo ama xaaraan ku fulo ama wuxuu doone war meel kale ha qabanin dhakhaatiirtooda saa ku talisa lakiin waxaan leenahay zina dhamaanteed waa nijaaso waxaa haboon markaa dadka muslimiinta inay dib isu abtaan waxaa haboon dhalinyaradu inay dib uga fakarto waa mutca zaa'ila waa waxaana akhriya adduuntoona wax ku taray inta zina kharashkaaga baxda in ka yarunbaa guurna ku baxda intaad deganaanshiya la-aan kaaga baxdaan in ka kooban ayaa laga yaabaa inay kaaga baxdo balese guurka waxaynu leenahay tumiinaan buu ka yimaada ummaddaad degta waalidiintana waxaan in badan kula talinaya inay bashooda guurka u fudaydiyaan xaaraanta iyo xalaasha labadaba inta la adkeeyo in dadku noolaadaa suurtagal maaha waa wax kasoo horjeeda abuurka bini aadamka in la yidhaha xaaraanina ma jirto xalaalina ma jirto xinaasahan dambe carabta qaar kamid a isku daya inay yidhahdaan labada midna ma jiro laakiin way suurtoogi weyde xalaashiina way adkeeyeen oo nimaan dhowr boqol oo kun oo dirham ay tahay nima guursado xaaraantiina waa la adkeeyey dabeetana iyana waxay noqdeen wax aada u xumeyn u kasoo baxo waxaan leenahay xalaasha waa in la fudaydiya oo loo fudaydiya sida alle uu u fudaydiyey subxaana watacaala xaaraantana waa in la adkeeya oo loo adkeeya siduu alle u adkeeyey haddii aan ummadu ka fakerin xumuhu intuu bilowga iyo in iska joojiyaan wakti dambe oo laga calaacalaa la gaari doonaa aakhira kama waramayo adduunkan sheegaya adduunka wakti dambe lagu halaagsado ayay tegi doontaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa subxaana watacaala inaanu kuwa xumaa ku halaagay naga yeelin xaqa inuu ina tusiyo subxaana watacaala alle waxaan ka baryanaa inuu xumaa inaga tahiro inuu qalbigeena islaamnimadeena ku toosiyo inaynu isku dayno diinteenna inaynu fahmno inaynu isku dayno inaynu raacno dariiqa xagga xaqa ah raggana waxaanu sheegaya inta badan iyagaa wax xumeeya inay xumaa ka daayaan dadka weliba ciliyatulqowm baa wax xumaysa sida qur-aanku tilmaamayo dadka inta wax haysata iyo inta maamulka haysataa inta ugu badan umamka fasaadka u horseeda halaaguna intaasu ka iman intaasi hadday islaaxdana inta hoosena waa la celin karaa waxaan leeyahay waayeelka iyo dadka waxgaradka iyo maamulka iyo dadka ummadda hogaaminaya inay ufeejignaadaan ummad siday xuma ugu joojin lahaayeen wanaagana ugu horseedi lahaayeen wallahu aclam wabilahi tawfiiq sheekh mustafe waxaan iya oran lahayn bal waxa uu kula talin lahaa qolyahan alaabooyin dhowra oo imika noo tilmaamay ay kamid tahay faafida zinada iyo aflaamta iyo waxyaabahaasi iyo waxyaabaha la ismarmariyo iyo kabahan dhaadheer oo iyagana laba cilaba uu ku tilmaamay mustaf sheekh mustafe aynti tahay dhinaca isijibinta iyo soo jiidashada ragga midna ay tahay xagga caafimaadka alaabooyinkaasi oo dhan ama aflaam ha ahaato ama kabaha dhaadheer ha ahaato amaba maryaha qaaqaawan ee magaranaysa khadiifka ha ahaato ama waxyaabaha las maryaha ahaatee intaba rag ayaa keena oo waa laga bacmushtaraya marka waxaanu ka codsan lahayn waxoogaa doctaraha wuxuu kula talin lahaa raggaasi bismi illahi raxmaan raxiim nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa dembigu waa waxay naftaadu kahato aad necbaysata in dadku kugu arkaan waxaana dadba naftaada u quuraynin ma haboona dadka muslimiinta kale inaad uquudho waa midda labaad ee xumuhu waa wax cad oo la wada garanayo waa wax cad oo qof waliba garanaya saasi daraaddeed dadku xumaha inuu joojiya waa waxaan ka hadlayay masalada xaaraantinimaynta anigu ku degdegi maayo waayo waa iska suurtagal diraca khafiifa gabadhu inay gurigeeda gudihiisa ku qaadato ama ninkeeda isaku qurxiso waa iska suurtagal waxyaabo badan in guriga lagu samayn karo laakiin waxyaabo badan oo aan arkayo oo ku arko magaalada aada ugu badan oo aad moodo maanta dunida in in badan laga joojiyeyba ayaan arkaya aada ugu badan ay kamid yihiin cosmeticski waxaa la ismariya hablaha waxaan odhan lahay jidkiinu sidii uu alla idiin sameeyo ku qurux badan yahay ha iska googoynina xanuuna aada u tiro badan iyo balaayooyin badan baa laga qaadaa markaasaa weliba innaga waxay noo sii raaca sensorshipba ma jiro wax dawo oo la baado ama wax qaanuunkeenu uu manciyo oo lasmariyaa ma jiro taasi waxay sababtay wax badan oo yurub markaan joogay aan iska ilaalin jiray oo cunaa kakaale wax lasmarmariyo waxa kale ayaan hargeysa gudaheeda ku arkay ma rumaysanaysa hargeysa gudaheeda inaan ku arkay cunno ay ku jirto doofaarka lafiisu halka iskaga ragib maa dheecaanka yara udhexeeya ku jira raashin ku jira in hargeysa lagu cuno lakiin waxa weeyaan cidna wax ma baado cidna waa jalaatin waa maada caadi oo la wada yaqaano waa lafaha doofaarku ama lafaha halkaa iskaga laalaabmaan dheecaanka yara ku jira weeyaan waa maadaama isticmaalaan in waxa biyaha iyo waxa subaga ah inay isqabsan karaan biyaha iyo subag way kala socmaan marka la isku daro laakiin inay isqabsan karaan baa loogu isticmaala jalatin baa lagu iibiya hargeysa gudaheeda idan waxaan odhan lahaa dadka baacimushta kaana war ilaahay ka cabsada waxa iibinaysaa hobiya asaaq xalaala doonaysaa waan garanaya kolley wax badan dadka jaahilnimo ugeerayso laakiin waxaan odhan laha war ilaahay ka cabsado idina wax iska hubiya oo wax halaala gada waxa xunna dadka ka joojiya ha u keenine wallahu aclam sheekh mustafe kimikaliskaasi aa soo tilmaantay hablo badan ayaa isticmaala oo qaar badan midabkoodii asalka ahaa u dhaawacay xanuunana mararka qaarkood wejiga u geystay haddaba maxaad tala siin lahayd gaar ahaan dayarta arrimahaasi ku khaldamaysa bismi illahi raxmaan raxiim qofka muslimka ah ha haboon inuu islaamnimadiisa ilaashado intaana waxa shareec ahaan culammadu ka tilmaamto aanan sheegin waxaan jeclay inaan qodob ka fudud tilmaamo oo ah maxaa loo marsadaa su-aasha ugu badana dadka maskaxdiisa kusoo degdegta waxa laga yaaba inay tidhahdo waa qurux ma jirtaa qaaciido qurux la idhahdo bini aadam isku waafaqsan yihin matalan kuwa cadcad european midabka ugu quruxda badan la ay ka helaan waa inay kafay noqdaan ama brown cadceeda isu dhigaan way wadaan wadaan inay ismadoobayso daraaddeed gabadha reer yurubka ah dabeetana waxay tidhahdaa kaafiga inaan u ekaado kale kaafigu maxay idin leegahay idinka kaafigan lacagta kafay bay rabtaa inay u ekaato oo ay brown noqoto midabka brownka loo yaqaano kuwa madmadoobe waxay rabaan inay caddaadaan oo ay iscadeeyaan labada dhanankee qurux bay jirtaa yani qurux wax la yidhahdo qaacido laisku waafaqsanya ma jirto laakin waxaa jira wax laisku waafaqsanya oo la yidhaahdo jamaal ilafcaal quruxi waa qofka dhaqankii khilqada ilaahay baado adigu waxba kama bedeli kartid abuurka allah iskale subxaana watacaala lama doorto maaha wax doorasho ku jira wax doorasho ku jira maaha laakin waxa doorashada ku jira waxa weyaan waa dhaqanka waa dhaqanka qofka waxa qurux badneeya ama waxa fool xumeeya hadduu qofku dhaqan fiican yahy gabadh kasta oo qurux loo guursada hadday dhaqan xun tahay naf badan oo yeelanaysaa ma jirto waayo aragtidu wax ma karto ee qofka dhaqanka iyo waxa kasoo fulaa wax sheega sidaa daraaddeed waxaan idinkula talin lahaa marka hore in la fahmo horta quruxda waxaysay jamaalka dhaftiina waa jamaal ilafcaal waa qofka dhaqanka kasoo fula ayaa ah waxa quruxda dhabta qofku intuu dulqaad yay intuu xaliim leeyahay intuu cafwi badan yahay intuu naxariis badan yahay intuu dadaba dhaqan badan yahay dhaqamaatigiisa qofku siduu u egyahay baa quruxdiisa sheega laakiin wejigiisu siduu u egyahay wax badan ma sheegto kaasi waa qodobka koowaad oo runtii u baahan walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegaya gabadha sababaha loo guursado wuxuu tilmaamay raggu waxyaabaha ay dumarka u guursadaan inay kamid tahay hunguri dhaqaale inay haweenku lacag haysato isleeyaha dhaqaalaha ka agdhawaad inay kamid tahay qurux laga yaabo in isleey gabadhu way qurux badan tahay midabka iyo quruxda badan agare waxaa laga yaabaa inay kamid tahay xasad inay reer ciliyatulqowma magaalada reeraha ka tilmaaman ama dhaqan ama wax lagu soo sheegi jiray markaa dadku uu maamuuso inay ka tirsantay waxaa la arkaa buu nabigu yii inay tahay diintu waxa loo guursado tala bixin nabigu wuxuu ku bixiyey fasfar bidaati diini tabibat yadaak buu yii ka diinta fiican yani ka dhaqanka fiican guurso ayuu nabigu sheegay ragga markii la tilmaamayay yani haweenku iyana waa lamid ragga maxaa ay u guursataa nin waa nafsi lasbaab inay qurux ku raacdo inay adduun ku raacdo inay magac iyo maamuus uleeyahay ku raacdo laakin iyagana wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ida jaakum miman tardawna canhu diina wakhuluqa war hadduu idin yimaado min diintiisa iyo akhlaaqdiisa aan raalli ka tiin fasawijuuh buu nabigu yii u guuriye ninkana waxa lagu qiimeynaya inuu dhaqanka iyo akhlaaqdan odo idan ugu horeyn waxaan odhan lahaa quruxi waa dhaqan iyo diine maaha midab kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaad ilaahay wuxuu ku tilmaamay inaanay banaanayn khilqada in la bedelo in dhagaa la iskoogooyo in midabka la bedelo waxaas inay mamnuuc tahay walidalik ba waxyaabuu shaytaan ku ballan qaaday inuu yeeli doono fala yugayiruna khalq allah waxyaabuhu fari doono ayay kamid ahay saa daraaddeed culamadu waxay leeyihin ma amaano laakiin aan dhan kale masalada kasii tilmaamo caafimaadkaaga siday ku tahay se maanta markaad dhalaasho dhowr bilood kadib dhalaasa ma wadaysa waxaa xaqiiqaha inaad u bantaalla in kansar kugu dhaco inaad cadceeda jidhkaagu xamili kari waayo in xanuuno badan oo maanta jidhkaagu midabka uu leeyahy uu difaaca aanu difaacmi doonin waxaa hubaala in yar dabadeed inaad ka calacali doonto waxaad maanta isku dhalaalinaysa intaynan islaba gaadhin diinta waxay ka qabto waxaan leenahay caafimaad ahaan maxay ka sheegeen dadkii waxaan sameeyey ama timista ha ahaadaan dhakhaatiir ha ahaadaan waxa kale maxay ka sheegeen dhammaantood way ka digayaan walidaalika baa wadamada qaarkood waxa ugu badan ee dhulkan laysku mariyay mamnuucba sidooda ka yahay inay soo galaan laakiin waddankeenani ma leh cid wax mamnuucda iyo cid wax heesaba mid suna iyo mid boysina iyo mid waliba way timaataa waa laga yaabaa laba usbuuc inaad caddaato laakiin waxaa la hubaa inaad aada u arag xumaan doonto haddaad sii wato idan qurux dhowr usbuuca oo arag xumi ka dambayso waxa ka roon adoo khilqadaa la ku siiyey ilaashada hooyada nadaafad iyo wixii alla kuugu talagalay ku ilaashada waxaan leenahay markaa dhaqan ahaan kuma fiicna oo diin ahaan kuma wanaagsana oo caafimaad ahaan kuma wanaagsana oo ka saddexaadna waa qish waa qiyaamo waxaanu ahayn qofka muujistaane waa kii nabigu laha wuxuu la mid yahay maxay soob zuur ah ama waxaan khayr lahayn qof gashaday yani waxa weeyaan waa qish ku jira waxaanad ahayn oo dadka isugu tusayso ama guur ha noqdo ama cid ha noqoto waxa waxaan xaqiiqo ahayn oo aada muujinayso ama hadduu yahay waxay gabadhu isku qurxinaysaa wixii alla baleeyey yan caafimaadkeedana wax yeelayn ama qasil ha noqdo ama xidna ha noqdo ama dad kale ha noqdo ama wax laysku nadiifiye ha noqdo ama shaamba ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdee waxaan khilqada wax ka bedelayn laakiin nadiifinaya hadduu yahay waa wax loo baahan yahay qofka muslimkaana u banaan wallahu aclam الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ودبست عشلتها الحسيني إسلامي سيريو عن بوكشوب أما تسجيلات الحسيني الإسلامية halkana waxaan idinku soo gudbinaynaa muxaadarada ciwaankeedu yahay asbaab alistiqaama oo inoo soo jeedin doono walaalkeen sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا رب الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوتي في العقيدة waxaan isku dayayaa inaan wixii alla iga karsiyo ka idhaahdo mawduucana asbaab alistiqaama ama bitaxdiid min asbaab alistiqaama waxyaabo ka mid ah waxyaabaha qofka muslimka inuu toosnaado ugu yeedhaya waxaynu ognahay islaamku waa tawxiid iyo islaamnimo dadka loogu yeedho laakiin maaha nadariya ama fikrad maaha maskaxda gasho oo quran ama qalbiga degto oo keliya ee waa camal iyo dhaqan qofku uu la yimaado wuxuu u baahan yahay qofku markaa inuu helo caqiidada si uu qaatay ee tawxiidka ama ilaahay rumayntiisa subxaanahu watacaala inuu garto wixii ku sugi lahaa oo u diidi lahaa inuu ka inxiraafo ama ka wacwacdo ama uu ka baxbaxo iyadoo dhanka kale aynu leenahay dhaqanka bini aadamka kama mid ahaa inuu calaa wasiila waaxida ama straight line inuu raaco dhaqanka bini aadamka kuma macruuf aha bini aadamka waxaa la yaqaanaa noloshiisa oo dhami inay tahay nolol dabdaba ay ku jirto nolol sensual nolol marna kor u kacda marna hoos u kacda hadday tahay dareenkiisa hadday tahay siduu u fakerayo hadday tahay siduu u dhaqmayo way ku adagtahay qofka bini aadamkii inuu straight line raaco waana dabciga waa lagu abuuray subxaana watacaala weliba markaasa waxaa kaloo jira baynu leenahay shayaaiin ljini walins oo iyana diyaaru ah qofka inay xaqa weydaariya asaalib aada u badan adeegsanaya si aanu qofku u sugmin marka hore si aanu islaamnimo u qaadan marka labaad hadduu muslim noqdo si aanu islaamnimada ugu sugmin haddii labadaa shay markaas ku darsamaan shahwaatu nafs iyo bini aadamka naftiisu waxay raadacynaysay iyo shayaaiinta jinka iyo insigoo isu gargaarsanaya siday dadka u ambin lahaayeen markay isku darsamaan waa dhib aada u tiro badan oo qofka ay ku adkaanayso inuu ku sugmo xaqa idan asabaat cala alxaq aw alistiqaama waa eraya isku macno dhadhowun oo ah qofku inuu xaqa ku sugmo ama jidka toosan inuu raacaa waxay qofka uga baahan tahay wax badan walidalik ba waxaad ka garan kartaa xadiidku imaamu tarwedi warinayo ee xasanka uu ku tilmaamay ibnu katirna fi tafsiri uu leeyahay bishawaahidihi waa saxiix waxa uu weydiinaya shahr ibnu xawshab ninka la yidhaahda wuxuu leeyahay umu salama ayaa waxaan ku yihi ilahay raalli aan ka ahaado umahaatu lmuminiinka kamid ahayd ya umi lmuminiin ma kana aktaru ducaai rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam ida kana cindak umi lmuminiin muxuu yahay baryadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu tirada badnayd ama ducada ugu badan ee uu ku ducaysto markuu gurigaaga joogo ducadaad ka maqasho nebiga calayhi salaatu wasalaam oo uu ku ducaysto maxaa ugu badnaa baan ku yidhi buu yidhi waxay umulmuminiin ku jawaabtay ducada ugu badan ee nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu gurigayga joogo uu ku ducaysan jiray waxay ahayd ya muqaliba alquluub sabit qalbi calaa diini ilaaha qalbiga bini aadamka gadgadiyow qalbigayga diintaada ku sug yani nebi maxamed baa markaa ducooyinkiisi ugu badnaa waxaa kamid ah calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay in badan baryayo o weydiisanayo in ilaaha qalbiyada bini aadamkaa gadgadiya uu qalbigiisa xaqa ku sugo walidalik ba xadiidkii saxiix ibn saxiixu muslim ku yaalay cabdillahi ibn cumar ibn caas warinayana waa ku tilmaamaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam min ducaahi ay kamid ahayd allahuma musarif alquluub sarif quluubana ala taacatik wax fudud maaha markaa qofku inuu sugmaa ama inuu ariiq toosan raacaa wax fudud maaha bale ilaahay baa subxaana watacaala qur-aan ku tilmaamaya xataa inay nebiga khatar gelin gaadheen wain kaaduu layaftinuunaka can aladi awxaynaa ilayk litaftaria calayna gayra waidan latakhaduuka khaliila walawlaa an sabatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shayan qaliila idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat uma laa tajidu laka calayna nasiira ilahay baa wuxuu tilmaamaya subxaana watacaala inay ku dhawaadeen nabiga calayhi salaatu wasalaam inay jidka ka weeciyaan oo ay markaa saaxiib ka dhigan lahaayeen laakiin alla uu sugay subxaana watacaala idan waa qadiyad u baahan qof kasta oo muslima inuu muddo ka fekero karti badni kuma timaado ee waxay u baahan tahay inuu alla ku waafajiyo subxaana watacaala adna aad dadaal la timaado idan istiqaamadu waa inaad toostid istiqaama yani fi luga waa ictadala wastawa waa waa toosnaaday ama waa qumay ama si fiican buu shaygu isu taagay ama shaygu icwijaaji ma leh qalqalooc ma leh waxaa la rabaa wuxuu yahay in islaamnimada sidaynu ugu dhawaaqayno inaynu ugu toosnaano hadday taasi dhacdo qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya in ajar aada u badan la leeyahy in aladina qaluu rabbuna allah uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ika anlaa takaafu walaa taxzanu waabshiruu biljana alati kuntum tuucaduun idan ajar aada u badan baa jira laakiin waxay u baahan tahay juhdi aada u badan in la bixiyo walidalik baa xadiidkii nawas ibnu samcaan uu warinayay oo kuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo jid ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tusmo ku bixiyey tusaale ariiq hareeraha ay ka raacsisan yihiin laba derbi laakiin albaaba ay ka furan yihiin albaabada si daaciya ay kasoo laalaadaan jidka halka laga galo uu taagan yahay mid dhawaaqayo le wardada uu dhammaantiin soo gala jidkan oo aan ka kala weecweecanina albaab yaroo ka saacid ay ka dhawaaqayso ama daac kale uu dhawaaqayo uu leeyahay isku furin albaabada haddaad furtaan waa geli doontaane nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu sii tafsiiray yani wuxuu tilmaamaya xadiidku cumuuman jidka kan in makhaatir badani ku xeeran tahay ama wax badan oo qofka xaqa ka weecin kara waxaan markaa isku dayaya maaha alistiqaama nafsaha inaan ka waramo laakiin inaan wax ka tilmaamo min asbaab alistiqaama waxyaabaha qofka ku bixinaya ina uu jidkan ku sugnaado sufyaan ibn cabdillahi thaqafi xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay markuu ninkaasi nebiga weydiistay calayhi salaatu wasalaam qul lii fi lislaami qawlan laa asalu canhu axadan bacdak intuu nin nebiga u yimi wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay rasuulkiisiiyow islaamnimada weedh iiga sheeg aanan ciddan ba wax weydiinin mar kula waxidhe dabeetana cid dambeeya wax weydiin maayo waa eray aada u adag islaamka oo dhan in qof mar kula jumlo loo siiyo oo dabeetana uu ku kaaftoomo intaa oo cid dambe aanu wax weydiinaynin wax fudud maaha su-aashaasuu nabiga ninkan uu leeyim wuxuu leeya weedhii sheeg aan intaan islaamnimada ka qaato cid dambe aanan u baahna inaan wax weydiiyo waatuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qul aamantu billah uma istaqim waxaad tidhaahdaa ilaahay baan rumeeyey aamantu billah weedhaadhe uma istaqim dabeetana ku toosnow baa la yidhi weedhaadhe oo ku toosnow idan toosnidu wax fudud maaha waa islaamnimadii oo dhan lakin waxaan isku dayayaa inaan markaa wax ka nidhaahno waxyaabaha keenaya qofku inuu toosnaado aan waliba tacbin kalaa isticmaalo sadaad inuu qofku wada toosnaadaa way adagtay laakiin waxaa loo baahan yahay siduu nabiguba sheegay calayhi salaatu wasalaam almuqaaraba ama sadiduu waqaaribuu buu nabigu laha alayhi salaatu wasalaam yani ma awoodi kartaan buu nabigu ku tilmaamaya inaad toosnaataan istaqimu walan tuxsuu buu nabigu laha alayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu maaja warinayo albani tasxiixinayo istaqimu walan tuxsuu toosnaada buu nabigu yihi mana koobi kartaan laakiin maxaa looga baahan yahay sida xadiidka kale uu nabigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam sadidu waqaaribu asadaad inuu qofku la yimaado oo niyaadkiiyo aqwaashiyo waxa kan oo dhan uu toosiyo isku dayana inuu barta haleelo masalan haddaad dugtamayso oo aada meel ku dugtamayso way yar tahay barta lagu tilmaamo cidda la heshaa laakiin waxaad samayn kartaa muqaaraba waxaad adigu ku dadaalaysaa inaad barta la hesho waa by chance markaa inaad in yar la weydo ama in haddaad laakiin tadriib ku qaadato bartaa sidaad ula heli lahayd waxaad dhacaysa marba mar ka dambaysa inaad uga sii dhawaato haddaad maalmaha hore dhugta laga yaabo labaatan centimitr inaad u jirsato maalmaha dambe waxaa laga yaaba inaad toban centimitr usoo jirsato maalinta kasii dambaysa waxaa laga yaaba shan centimitr inaad u jirsato mararka qaarkood inay kugu dhacdo marmarna inaad la yaro teegto idan asalka qofka muslimkaa laga rabay waxa weyan asadaad walmuqaaraba inuu meesha tan u qastiyo marka hore siduu ula haleeli lahaa iyo inuu isku dayo siduu u asiibi lahaana inuu u dadaalo haddaad de meel cidlaa utuurtaa asalan baanad marka hore u dhaqaaqin inaad وفي الختام جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه راجين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم مع تحيات